wafdigiisu sheekhu sheekhiisii aw kharifa ama waa faasiqay imaka sheekhuina ama uu inoo suura inoo soo qaado mucayan oo kii uu nawowi ka soo qaado kale ma jirtee laba ninoo sheekh la wada kulmaa midna waqti hore waa kan lixdan snood hortood buu ka maqlay midna afartan snood inaguna dadkaasaan wax kayaa waa iska duun waayo haddii ay xaggaa tiradu ku kala yartay dee caalnimadii kale ay nagu imanaysee xaggii qilatulcadad iyo kasratulcadad kaba imanaysay ee laakiin xaggii tiradii iyaga inoo dhaxaysay kaa afartanka ah iyo kan lixdanka dee muddo laga joogo ka maqlay iyo kan afartan muddo laga joogo ka maqlay isku inuunbay tiradu tahay oo xaggaa kuma kala badnaa marka maxaa la eegayaa xaggan hadday inay tiradu kala yar tahay baab way ka baxaysaa nooc kale ay noqonaysaaye samaacu kiisa kan maqalkiisu horeeyey ayaa ka caalisan kii kale weliba taasi waxay ahamiyadeedu muuqanaysaa sheekhan ay labadooduba ka wada maqleen hadduu yahay dadkii markii hore iyagoo xifdi fiican lahaa amar adigu ama wax ku yimi uun xifdigoodii uu xumaaday ee dadkaa xifdigooda xumaada ama mukhtalidiintana way noo dambaysaa kolley horena waxbuu inooga soo sheegaye waxa ay tahay dadkii hore uga maqlayna riwaayadooda waa la ictibaariyaayo waa la qaataa dadkii beryaha dambe laba kulmee xifdigoodu xumaadayna riwaayadooda waa la daciifiyaa marka hadduu ninku yahayba nin dee xifdigiisii isbedel uu kuba yimi ninkaa beriga hore ka maqlay ayaa ka mudan kan beriga dambe ka maqla waxaa dhici karta kan dee waqtigii ikhtilaadkaba inuu yahay kaasna intii uu fayoobaa xifdigiisu fiicnaa uu yahay ama aanu gaboobin aynu da' noqon amase xifdigiisu waxaan kalee bedelay aanu kuba iman taasa ahamiyada ay tani tahay laakiin awqaadda qaarkeed bay dhacdaa ka dambe inuu fiicnaado ee kaa hore haddii waqti horeu yariyo weli aanu aad waxu sugin oonu aad u dabdin oo xifdigiisu aanu fiicnaanin isaga laga maqlo kana mar dambe uu dee hagaag u gaamuray oo xoog dee xifdigiisu fiicnaaday adkaaday aqoontiisna ay aada u taam noqotay lagaba warinayo ahamiyo kol waxaaba yeelanayana kan dambe haddii suuradaa ay tahay oo dee ragga qaarkood baa markaa dambe riwaayaadkoodii ay ka fiican yihiin riwaayaadkoodii beryi hore lagaba wariyey haddaba bal markaas cafaan iyo ay kuba sheegaan haddaba bal markaa taasna ahamiye kale iyadna noqonaysaa jaanib kale ah kolleyna caalinimada meeshani tiradu waa isku mid uune waxyaalaha samaaca horeyntiisa faaid ama ahamiye usii yeelaye caali uu noqonayo iyo caaligu inay naazilka uu ka horeeyaye bal umuurahan ama tan waxaanaan sheeg ama arrinkaas uu sheekuna inoo ishaaray ansina yar iyo daaxinay ayaaba kaba mida wey aqsaam nusuul bal caalinimada aqsaamteedii waan kaba baxnay markaa nusuulka qaybihiisii aqsaamu nusuuli khamsatun nusuulka qaybihiisu waa shan wa tucrafu min diddiha waxaana laga garanayaa un didka ay leedahay oo ujeeddadu kuwaa didkooda ama cagsigooda lagaba garan fa kullu qismin waayo kuwaasna waan soo wada aragnay shantiiba fakullu qismin qayb kastoo min aqsaami alculuwi caalinimada qaybaheeda kaba mid ah didbuhu didkiisa maa dee qismun min aqsaami nusuul waxa didkiisa ah qismi qaybihii nusuul ka mid oo dee caaligii mudlaqa ahaa ee ahayd shaksigan ama musanifkan ama raawigan iyo rasuulka inay salawaatullaahi wasalaamu calayh tiro yare ay u dhaxayso maxaa qaabilayay xadiidkaa naftiisii inay tiradu intii kaba badan tahay markaa qismi kastoo aqsaamtan caaliga kaba mid ah waxaa qaabilaya oo mid u ah qismi aqsaamtii nusuulka kaba mid ah kol haddaad kuwa hore hagaag u fahamtana kuwan kale waad soo saari kartaa dee muqaabilkoodun weeye inaymaha caalinimo iska socotoon wax kale lahayn oo nusuul qaabil ahayn baan qaaliban jirin walow dee suurooyinka qaarkood ay kolkol suureeyaan ee waxa weeye caaligii nusuul baa qaabilaya marka waxba laynooga sharaxayo taa halilculuwu afdal owi nusuulu macaaligaa mudan mise nusuulka labada keebaa fadli badan ama mudan oo mudnaanshaha leh alculuwu afdalu min anusuuli caaliga ayaa ka mudan oo ka horeeya nusuulkii cala asaxiixi aladii qaalahu jumhuuru qowlka saxiixay jumhuuru lculamaa yidhaaheen liannahu yubcidu caaligu wuxuu fogeynayaa ama culuwigani uu fogeynayaa kasrata ixtimaali alkhalali nuqsaan iyo khalal suurtagalkeed xadiidka ay kuba timaado ayuu canilxadiidi xadiidkii ka dheeraynaya oo si uga dheeraynaya waxa weeyaan dee xadiidkii ag asxaabtii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa ridwaanullaahi tacaala calayhim iyagaa rasuulka toos ugaba maqlay cidi umay dhexayn oo warkaa qadcigaa iyo qiimta ah bal markaa taas haddana iyagoo ka wada maqlay ayaa meeshii bashar weeye oo hagaag u xifdiaya iyo kolkol mid aan hagaag wixiiba u dabdin ama xadiidku maqlay waa laga helaya iyagiinoo ujeeddadu kol haddii meeshii raawi meesha uu soo galaba basharna la yahay dabeecada basharkuna inuu wax ilooba tahay inuu wax ka iloobaa meeshii ixtimaalkaasi waa waarid waa suurtagal in qalad ka dhaca waa suurtagal taas haddana marka mid kale ka sii wariyo ixtimaalkii baa soo kordhayo haddii markii hore nin keliya aan lahayn waaba bilow aanu hagaag u dabdin oo ama wax ku yimaadaa in insaanka dabeecadiisaba inuu wax iloobaa waxaabay yidhaaheen wamaa subiya alinsaanu ila linafsihi wala lqalbi ilaa annahu yataqallabu haddaba taasi ahayd ee ruux labaad haddana uu ka warinayo waxaa soo kordhaya arrintai ixtimaalkii la odhan karo ilaa sahwi baa iman kara nisa maa iman karo imanka labaabay noqdeen haddii saddex ay noqdaan afar ay noqdaan shan ay noqdaanna waxaa soo badanaya meelihii la odhan kari lahaa waa intaasoo khalal xadiidkii ugaba yimaado oo dee xadiidka nin wariye nin wariye nin wariye intaasoo kala wariyey mid kastaana bashar yahay mid kasta ilow ka dhici karo mid kasta sahwi ku iman karo ixtimaalka khalalkii waa badnaanaya haddaba markaa maxaa caalinimada fadliga u yeelay markay dadku yaraadaanba meelihii la islaha khalal baa xadiidka uga iman baa koobnaanaysa dadku markay bataan kala warinayaana meelihii la islaha khalal baa ku iman doonaa sii badnaanaya saa daraaddeed baa xadiidka caaligii uu uga mudan yahay uga horeynaya culimmaduna ay aadna ugu qasdi jireen xadiid ay maqleen oy nin kaba maqleen baa dhici karta inay ninkaa sheekhiisiyo ay dhici karto inay dadhan u socdaan ay u tegayeen si ay isagii bal toos haddana ugaba maqlaan oo wasaa'idii ay yaraato wasaa'idda ay yaraato oo kale barhkood baa xadiid keliya saddex bilood u meereysanaya si ay bal u sugaan ciddii ka maqashay oo kale sida dee arrin shucbo kaba dhacdo dee la yaablo oo dee bilo dhan isagoo ciraaq xadiid kaba maqlay markuu sheekhii weydiiyey ninkii yuhi yaad ka maqashay markii dambe uu sheegay uhi hebel baan kaba maqlayoo deetaa la yidhi hebelkiiyaasi wuxuu joogaaba maka ayuu joogaa ba matalan taas ayuu joogaa ninkaa u kaba maqlay markii uu maka ayuu uga soo qastay xadiidka waa ciraaq maka markii uu yimi isagu waaba dee bal xadiidkan uu doonaya inuu dabdisto waana xadiid marka la eego dee kollay ku tacalluqsanaa fadliga weysadiiyo taas bal inuu hubsado markii uu maka yimi inuu xisa xataa uga soo qastin dee ha laba soo kulmeen ayaaba la ninkii uu yidhiba isagii dee hebel waxa weeyaanba madiine ayuu joogaayo sanadan maba soo maya wuxuu ninkii sheegay inuu hebel ka maqlay nin kale waayo waasidooyin dhowra ayaa xadfanaasha oo xadiidka markuu tii ay dhacday ayaa imaam maalikii ay ku yidhaaheen mabuu soo xajinay hebel wuxuu joogaa madiineo madiine markuu yimid xadiidku waa xaggiinuu kaba yimi oo hebel waa nin kaleoo waddankii ciraaq jooga kiibuu u yimi oo kiiba adugu oo dee bal waa xadiid keliya si ay u hubsadaan waa qiso dheero aada la yaab leh oo xagga bal umuurahaasoo kolley aan seedii usoo dhammayn haddaba in khalalkan ku imanaya ayaa yaraa hadduu dadkii ay yaraadaan haddii ay bataanna ixtimaal dee khalal baa jira ma laha ee laakiin ixtimaal baa jira oo ilow baa iman karo waxbaa iman karaa tii baa badnaan soo sidaa daraaddeed buu marquub u yahay sanadka caaliga wanuzuulu nuzuulkuna marquubna canhu mid ay dadku culimadu inta badan haddii aan miise kale oo isaga horreysiisa aanu wadan la naco oo layskaga jeesta ayuu nuzuulku yahay qaala ibnu lmadiniyi ina madiini ayaa wuxuuhi waa imaamkii caliye annuzuulu shu'mun dhaadhacan iyo tiradan badan ee xadiidka iyo sanadka nuzuulku waaba saancad iyo shu'mi iyo waxaan khayr lahayn wahaada kaasna waxa weeye markaa caaligu uu mudan yahay ee uu ka mudan yahay kii kale waxa weeye idaa tasaawa alisnaadu fi lquwa waa marka labada isnaad ama isnaadku uu ku sinmo xaggii quwada oo ujeeddadu sanadkan caaligiina waa rijaal dee lagu kalsoon yahay sanadkan naasilkiina waa rijaal lagu kalsoon yahay markaas baa la leeyahay caaligaa inoo mudan isagaan dooranayna laakiin haddii sanadkii caaliga ahaa aan lagu kalsoonayn rijaashii bal ay ku jiraan dadadee been sheegayayoo iyagoon rasuulkii ilaahay la kulmin ama asxaabtiisii waanu la kulannay lahaa oo xaggaa sanadkoodu uu tiro yaraaday oo kuwo iyagoo labadii boqol dee agaadiinoo lahaa anas ibnu maalik baan laba kulanay iyo rag saas ahaa raggaasi ay ku jiraan oo saa tira yaridu ay kuba timi taas ictibaar ma laha oo kol haddii sanadka uu naasilku nadiif yahay kan kalena uu khalal ku jiro dee kaa nadiiftaa ayuunbaa ka horeynaya macnaa ahaadna kaas baa caaliya oo markaa waa kan yidhi wuxuu hi markaa quwadu ay kuba siman yihin wayakuunu nuzuulu nuzuulku wuxuu noqonayaa afdala mid mudan oo ka kale laga horreysiiyo idaa tamayaza alisnaadu naasilu isnaadkii naasilka hadduu kaga soocmo kii kale bifaa'idati faa'iido rijaashiisii baa ka awtaqsan ka xifdi badan ka aqoon badan samaac bay kani ku xidhiidhay kan kalena dee waxaaba jira ijaaso iyo waxyaalaha jira sanadkaa faa'iidadaa gaarkaa leh ayaa ka mudnaanaya inkastaba tiradu ha badnaato asharu musanafaati fiihi kutubtii bal noocan loo dejiyey wixii ugu shuroowga badnaa laa tuujadu lama helayo musanafaatun musanafaat khaasa gaar ah fi lasaniidi alcaaliya aw inaasila asaniidii caaligeed ama naasiladeed musanafaad loo khaas yeelay maba jirto walow dee anwaacda qaarkood sida ibnu daahir iyo waxyaala ay dejiyeen bishaklin caam si guud oo sida noocyada hore kutub gaaro looguma wada dejiyey iyada tan wax dee kutub oo lagu sii khaas yeelo taa gaar ahaan loogaba hadlay taasi ma jirto laakiin afrad alculamaau culimmadu waxay gooni yeedheen bitasniifi tasniif waxay kuba gooni yeedheen ajzaan ajzaa adlaqu ay idlaaqeen calayha korkeeda isma hulaatiyaati cushaariyaat iyo rubaaciyaat iyo waxyaalo badan ee isma hulaatiyaati waa kuwii hulaatiyaadka magacooda ay kuba idlaaqeen wayacnuuna biha waxay ula jeedaan alaxaadiida axaadiida alatii axaadiidaasoo fiiha dhexdeeda markaas bayna almusanifi wa bayna rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam musanifkii iyo rasuulkii ilaahay halaathatu ashkhaasin saddex ruuxun ay u dhexeeyaan faqad oo keliya saddex shaksi oo keliya ay u dhexeeyaan oo dee masalan waa dee raggii horey taasi kaba suurto gelaysay axaadiis baa jira sida bukhaari oo kale labaatan xadiis kaba badan ilaa labayo labaatan bay gaadhaysaa oo isagii rasuulka ilaahay saddex keliya ay u dhexeeyaan iyadoo halkan toddoba iyo sideed uu gaadho asaaniidiisa kale naasilkaa ama tirada badan imaam axmed oo kale axaadiis badan baa iyadna taas ah tirmidi waa ta aan sheegayna xadiis keliya ah ibnu maaja oo kale iyadana shan xadiis baa laakiin dhammaanba nin keliya laga wada wariyo aada u daciifa shantaba dariiqiisa muslim oo kale maba laha hulaatiyaad maba laha haddaba axaadiidta musanifka iyo ninkan waxa weeyaan rasuulkii ilaahay mae saddex ruux ay uga dhaxayso ayay hulaatiyaad yidhaaheen waana dee raggaa aan sheegnay sida bukhaari iyo asaanidooda kuwa ugu tira yar weeye ugu caalisan marka wuxuu yihi wa fii daalika kaasna waxaa kuba sugan dee kutubta caynkaasay yar ururiyeen ishaaratun ishaaro ila ihtimaami lculamaa culimmadu ihtimaamkaay u ihtimaamaysay bilasaniid alcawaali asaaniiddii sarraysay ay u ihtimaamaysay famin tilka hulaatiyaati waxaa ka mida hulaatiyaat lbukhaariyi bukhaari hulaatiyaatkiisii hor ibni xajar balwaa suu kaba cabiray oo dee horta kolleyna lama hayaan filaya bal haddii uu lahaaba weeyaan oo waayo xaafid ibn xajar cibaaradiisa fatxubaari ku sugan xadiidka ugu horreeya kitaabu cilmi kuba sugan ee hulaatiyaadka bukhaari waa la gooni yeelay cibaaro saasa ayuunbaa kuba sugnayd oo tasniif baa lagu gooni yeelay anaa gooni yeelay taasi cibaaradu may ahayn kolleynaayn kutubtan dee isaga tarjamaysana inta badan dikrigooda kuma arag walo aanin hagaag u dabdin oo nin hagaag uga hubsan kitaabka uu leeyahay tilmiidkiisii sakhaawi ee lagu magacaaba aljawaahir wadurar oo dee marka la eego kutubtii loo tarjameeyey walow kuwan dee doctoraaga lagu qaatay imika ay tacadudeen oo sida ibnu shaakir kiise labada mujallada iyo laakiin bal dee tilmiidkiisii weeye wax alla wixii uu lahaana waa xasriyey waana saddex mujalladuu maanta kuba madbacaysan yahay aduu koley waan dee waxoogaa waaban eegee laakiin aad baa waqtiga igu cidhiidhaha maan tatabucin dhammaan juska labaad marka uu ururinayay mu-alafaadkiisii oo dhan inuu bal dikrigii ku soo aroore laakiin sheekha kitaab kale waa ka sidan yidhi hulaatiyaad xaafid ibnu xajar leeyaa jiro hulaatiyaadkii bukhaariya bal taas walow deen waa mid hulaatiyaatu axmed ibni xambal iyadna axmed ibni xambal hulaatiyaadkiisii lisafarini oo imaamkaas safarini la yidhaaho u sugnaaday waa nin mutaakhira safarinigu kutub kala duwanna leh kolay reer shaamna ahaa xanaabiladiina ka mid ah bal raggoodii waqtigaa ugu mudnaa kaba mida waxaana uu sheekhu kaba dhigay imaka aan haynaa inuu dee safarini uu hulaatiyaatu axmed ibnu xambal leeyahay dhab ahaanna isagu waa shaarix axaadiidta ama kitaabka hulaatiyaadka axmed waa sharxay ee sida isagaba kitaabkiisa xagga hore kuba sugan ee isaguba marka uu sheegayo nin la yidhaaho muxibidiin ismaaciil ibni cumar oo adigu dee markaa maqdisi adigu dee reer baytulmaqdis ahaa lix boqol iyo saddexiyo tobankii hijirada dhintay ninkaas baa kitaab kale ninkaas baa ururiyo soo saaray waana axaadiis badan laakiin ninkan safarini isagu sharaxuu ku magacaabay nafasaatu sadri lmukmad uu ku magaabo quratu cayni lmuscad lisharxi hulaatiyaati misnadi axmed ayuu ku sharxo sharax aada u heer sare ah bal dee shuraaxdan arkay kale waa dabaqada sare saa xaafid uxu sharxa oo kale hayuu u sharxay oo waa kitaab marka la eego sharxiisu laba mujalad oo buurbuuran weeye aadu waaweyn waana madbuuc magacaas dheerna waa leeyahay sharax marka la eego shuraaxda axaadiista se uu jaanib kastaba ugaba eegay shuraaxda qimada ah weeye sharaxiisaasi laakiin kitaabka ninka kale ayaa loo takhriijki isagaaba kaba cabiray inuu takhriijkiisi yahay isaga iyo diyaa lmaqdasi saaxib almukhtaara isaguna takhriijkii laakiin waxaa laga yaabaa diya dee waxa weyn inuu ninkan ba badsaday oo dee lahaa takhriijka intiisa badane bal markaasna kolley nadar yar baa kuba sugan tirinta sulaasiyaadka axmed uu leeyahay mualifkiisu waa safaariine taa hore xaafidna shaki baa kaga jiraba almusalsal tacriifuhu tacriiftiisi luqatan xagga luqada ism mafcuulin musalsalku waa ism mafcuulo min asalsalati ayaa laga soo qaatay wahiya asalsalana itisaalu shayi bishay shaygii oo la xidhiidha shay kale sida silsiladan dee waa kan xabaad ee waxyaalahan dee xalaqaadkeedan waa kuwan iswada suran xidhiidhsan taas baa la yidhaha waxaan aynu silsilad la yidhaha o dhan waa sa wa minhu silsilatu lxadiidi xadiidka silsiladiisa kaba mid ah oo wixii way xidhiidhsan yihiin waa waxaa wada xidhiidhsan wa kaanahu sumiya kana musalsalka ay noo soo socdaan waxaa laga yaabaa in loogu magacaayo bidaalika musalsal loo yidhi waa lishabahi shabahiisa bisilsilati silsiladii ayuu shabahayaa min naaxiyati alitisaali xagga xidhiidhka dee wax keliya oo xadiidkii ku wada sugan oo raawi kastaaba laba imanayo oo iskaga daba imanayo ku xidhiidhsan yaa jiro jaanibkaas ayaabu kaba shabahayaa sida waxaa dee silsiladii iskuba xidhnayd oo kale iyo watamaatulu bayna alajzaa markuu shaygu wax keliya yahay inii uxibuka ama samictu ama wax sidaasi ay kuba soo noqnoqdeen waana isku mid oo wax isku midaa soo noqnoqonayo xidhiidhsan marka waxaa laga yaabaa buu leeyahy taa in looguma magacaabee muhimku tacriiftii maaha istilaaxiga ahayd tacriiftii istilaaxu waa tan istilaaxan huwa musalsalku tataabucu rijaali isnaadi isnaadka xadiidka ruwaadiisii rijaasha ruwaadun baa looga jeedaaye iska dabatagooda ama israacraacooda iskuba raacaan calaa sifatin sifo aw xaalatin xaalo liruwaati ruwaadii u sugnaatay taaratan mar waliriwaayati riwaayadii u sugnaatay taaratan ukhraa taaro kale adigu ama dee waxa weeyaan xaalo ama sifo ruwaadu ay leedahay ama xaalo ama sifo ay riwaayadu leedahay haddii xadiidku iskaga daba tago oo ruwaadii ay taa isku raacraacdo oy dariiqaa wada marto taas baa musalsal la yidhaah lafdiga sifo iyo xaalana isagaa kolley adhow yar sheegi doonaa sharxu tacriif tacriifkii buu sii sharxayaa ay ana almusalsala musalsalku huwa waxa weeye musalsalku maakii tawaalaa ay isku raaceen oy iskaga daba tegeen ruwaatu isnaadi isnaadkiisa ruwaadiisu cala alishtiraaki wadaagsi fii sifatin waaxidatin lahum sifo keliya wada leeyihin ay wada wadaagsadaan aw alishhtiraaki ishtiraak ama wadaagsi fii xaalatin xaalo waaxidatin keliya oo lahum iyaga u sugnaatay aydan aw alishhtiraaki amase wadaagsi fii sifatin sifo waaxidatin keliya oo la riwaayata xagga waxwarinta maha iyagu ma laha sifadan ee waa riwaayada iyo sida wax loo warinayo sifo ay leedahay intaba isaga inoo misaalin doono waxba kuma sii degdegayno anwaacahu qaybihiisa yatabayanu waxaa cad min sharxi tacriifi tacriifka sharaxiisa inooga muuqanaya ana anwaaca almusalsali musalsalka qaybihiisu alaaatun saddex weeye wahiya kolley dee way sii kala baxbaxaanoo xaakim iyo dee ilaa sideed iyo waxyaalo way gaadhsiiyaan bal maaha sideeduna xasri maaha bal qaybahan imika tacriifka kuba sugan wahiya waxa weeyaan almusalsalu biaxwaali ruwaati ruwaadda xaalooyin ay leeyihin kii isagu ku tasalsula isku raacraaca iskaga daba tegay waa mid walmusalsalu ku isagu ku tasalsula bisifaati ruwaat hadiyo goor way soo qaadaan xaalo iyo sifo way kala qaadaan laakiin waxaad marka mihaalka ay la yimaadaan wax u dhexeeyaaba mama jirto hadal saasna waa inoo dambeeyaa iyo walmusalsalu mid iskaga daba tegay bisifaati riwaayati tan iyadu waa taa hore waa ruwaadda sifo ay leedahay ama xaalo ay leedahay tanna waa riwaayadiiyo waxwarintii xaalo ama sifo ay leedahay ayuu iskaga daba tegaya macnaa raawigu ma laha xaaladan ama sifadan ee si wax loo warinayaa leh taas wixiina waa waxaa ee rawaadiba ay la wada imanayaan kaas baa musalsal la yidhaah waileyka waxaad qaadataa fiimaa yali waxyaalaha soo socda bayaana hadihi alanwaaci anwaacda caddaynteeda waana tan alif almusalsalu biaxwaali ruwaati wa axwaalu ruwaati ruwaadda axwaashoodu ima aqwaalun inay hadalla tahay aw afcaalun afcaal inay tahay aw aqwaalun wa afcaalun macan ama se hadal iyo ficil wada jira oo xadiidkiina iskaga dab markaa ruwaadina isku raacraacayaan iskaga daba tegayaan inuu yahay labadaas ama intan saddexna xaalay u kala bixi waa saddex qaybood almusalsalu biaxwaali ruwaati alqowliya bal haddaba kow axwaashii ruwaadda ee qowliga ahayd kii ku tasartay axwaashu waa sifaadkii ay lahaayeen waa waxay leeyihin sifadna waa isla miduun isagaa marka dambe ciraaqi nooga soo naqlin doona ee dee dariiqoodii unbuu maray mithlu xadiidi mucaadi bni jabal ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala lahu ya mucaadu inii uxibuka faqul fii duburi kuli salaatin allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik bal xadiidkaa weeyaan i daawud iyo ay soo saareen xadiidu sugan ah faqad tasalsala wuxuu ku tasalsulay biqowli kullin mid kastaba qowlkii kullin oo min ruwaati ruwaaddiisii ka mida uu odhanayay wa anaa uxibuka faqul oo ujeedadii rasuulka ilaahay baa mucaad ku yidhi anaa uxibuka buu ku yidhi raggii dambe markii xadiidkii ay warinayeen ama dariiq tadaliha ku wariyeen ama dariiq dee waxa weyaan dee waxa weeyaan iyo dee waxa weeyaan iyagoo dee hoos kaba bilaabaya ama iyagoo dee waxa weyaan sare ka soo bilaabaya tasalsulkee mid kastaaba raawigiibu wuxuu ku odhanayay inii uxibuka taasuu odhanayay hadalkaasuu iskaga tabantegay waa wax qowl ah waana waxay ruwaadi leedahayoo dee nin kastaba waa sifadii ama qowlkii uu ku qowlayo waa xaaladii tani ama sifadii bay noqonaysaa bal xadiidkaasi wuxuu ku tasalsulay inii uxibuka taaba wen almusalsalu biaxwaali ruwaati alficliya ruwaaddii axwaashoodii ficliga ahayd kii ku tasalsulay mithlu xadiidi abi hurayrata qaala shabaka biyadii abulqaasimi sala allahu calayh wasalam macnaa gacantiisii ayuu gacantayda sidaa u dhexgeliyey farahu ayuu sidaa u dhexgeliyey wa qaala wuxuu idhi khalaqa allaahu alarda yowma sabti faqad tasalsala wuxuu ku tasalsulay xadiidkani bitashbiiki kulli mid kastaba dhexgelintii min ruwaadii ruwaadiisa ka mida biyaddi man rawaahu canhu ninkan uu kaba warinayo gacantii oo macnaa xadiidkan bal muslim saxiixiisuu ku sugan yahay laakiin kuma sugna intan tasalsulkani shabaka biyaddi abulqaasim iyo tasalsulkeedan iyo dee shabaka mid kastaaba uu cibaaradan ficilkan uu laba imanaya kuma sugna xadiidku laakiin saxiixa muslim buu ku sugan yahay waana xadiid dee aimada qaarkood sida bukhaari iyo ragli ay xadiidka ay dee markaa kaba dhigaan inaanu marfuucba ahayn ee uu kacbulaxbaar iyo qowlkii yahay iyo kolley kalaamkiisana bal waxaa dee iyo waxyaalaha kuba sugan walow muslim soo saaray oo saxiix yeelay waxaa ku arki kartaan dee khaasatan ibnu kasiir oo kale waxa weeyaan ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sitati ayaamin aayaddeeda suuratu acraaf ee kolleyna inay waxa weeyaan ay waa meelaha ilaahay sheegay inuu samooyinka iyo dhulka lix goor uu kuba abuuray halkii ugu horreyse halkaa buu kalaam kuba leeyahay xadiidka ee bal markaas kolley waa oo isaguna uu taa raajax yeelayo xadiidku laakiin asalkan tasalsulku isaga kuma sugnaba muslim ee xadiidka asalkiisunbaa kuma sugan muxuu ku tasalsulay nin kastaba marka uu xadiidkaa warinayo kii kale ayuu horta gacantiisa dhex gelinayay markaasuu cibaaradanna kaba cabirayay abu hureyra inuu yihi shabaka biyadii abulqaasim iyaguna markaa taas bay laba imanayeen waa ficil ama xaalo ficliya oo ruwaaddu ay leedahay oo ay iskaga daba tegeen oo raawi kastaaba marka dambe uu ninkii isaga kaba warinayay uu ficilkan kulaba imanaya ama gacantiisa farihiisa faraha kale uu dhex gelinayay almusalsal biaxwaali ruwaati alqowliyati walficliyati macan kii isaga ku tasalsulay ruwaadda axwaashoodii qowl iyo ficil bay isugu jirtay waa labadiiba qowlkii iyo ficilkii mithlu xadiidi anasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yajidu ma helayo alcabdu addoonku xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisa ma helayo xataa yu'mina ilaa uu rumeeyo bilqadari qadarka uu rumeeyo khayrihi wa shari xulwi wa muri marka waqabada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu qabtay calaa lixyatii garhkiisuu saa u qabtay wa qaala wuxuu yidhi aamantu bilqadari khayrihi wa sharihi xulwihi wa muri tasalsala xadiidkani wuxuu ku tasalsulay biqabdi kullin kulli raawin raawi kastaba qabashadiisa oo min ruwaati ruwaadiisa ka mid ah calaa lixyatii garhkiisa uu qabanayay iyo wa qowlihi qowlkiisa uu odhanayay aamantu bilqadari khayri wa shari xulwi wa muri kana bal waa xadiid kalo musalsala ficil iyo qowl baa wada jira qabashada garhka la qabanayaa waa ficil hadalkan la odhanaya aamantu bilqadari khayrihi wa sharihi xulwi wa murina waa qowl labadina way wada socdaan maanta halkan bal xadiidkii hadday ku soo aroortay rasuulku inuu ficilkaa laba yimi anasoo xadiidka warinayay ciddii kale kasii warinaysay mid kastaaba markuu xadiidka dhammeeyo ayaa intuu garhkiisa qabto wuu odhanaya aamantu bilqadari khayrihi wa sharihi xulwihi wa muri wuu odhanayay markaa ficil iyo qowl wada jira oo ruwaadii ka dhacay oo iyaga xaaladooda ama sifadoodii markaa ahaa ayuu ku tasalsulay kaasna bal waa noocii saddexaad oo bal markaa imanka qeybtaa koobaad ay u kala baxday ba almusalsal bisifaati riwaati ruwaadda sifaatkoodii kii ku tasalsulay waa bal markii horeu tacriifkii ina yidhi ishtiraakay sifo keliyaoo iyaga u sugnaaday wadaagsadaan ama xaalo keliya ama waxa weeyaan sifo ay riwaayadu leedahay ama xaalaha lama yidhaaho markaa tii ruwaaddii buu saddexda inoogu sii qeybiyey iminkana waa sifaadkii ay ruwaaddu weliba ay lahaayeen taasi waxay ahayd xaalu kaba cabire laakiin wax farqiga udhexeeya ma jiraani wa sifaatu ruwaati imaa qowliyatun aw ficliya sifaadda ruwaad maama waa qowli ama waa ficli almusalsal bisifaati rawaati alqowliyati haddaba sifaadii ruwaadee qowliga adkii ku tasalsulayo mitlu xadiidi lmusalsali biqira'ati suurati saf waa xadiidkii isagu ku tasalsulay suuratu saf qira'adeedoo lama yidhaaho asaxu musalsalin fi dunya waaba xadiidkaasbe faqad tasalsala wuxuu ku tasalsulay biqowli kulli raawin raawi kasta qowlkii faqara'aha fulaan haakada oo waa maxay xadiidka waxaa kuma sugnaa iyadoo jamaaco saxaabadii intay kulmeen ay yidhaaheen haddaanu garanayno camalka ilaahay ugu jecel yahay waanu laba dhiman lahayno markii dambena ay suuraddii soo degtay dee suuratu safay kuma sugnayd yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun ay kuna jirtay ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanu marsus marka waxaa xadiidka kuma sugnaa cabdillahi ibnu salaam inuu warinayey rasuulkii ilaahay baa suuraddii inagu dul aqriyey ninkii cabdillahi ibnu salaam ka warinaya ayaa isaguna lahaa cabdullaahi baa nagu dul aqriyey mid kastaaba waa la qasayey markaas waa arrintii oday yar dee qudwo iyo taasoo way iskaga dayanayeenoo kii kalena muxuu samaynayey hebel baa nagu dul aqriyey hebel baa nagu dul aqriyey taas bay ahayd oo taasu ku tasalsulay waxaana uu xaafid ibnu xajar yidhaahaaba dee musalsalka ugu xagga marka la eega inta badan axaadiidan musalsalaadka tasalsulkoodan kolley khalal kama bana nabad gasho dacfi baa jira tasalsulka xataa xadiidka oo siisa u sugan ayaa dariiqan tasalsulku kolley dacfi soo gelaya uu soo gelayaa khalal inta badan kama nabad gasho xadiidkaasi laakiin waa xadiid markaa sugan oo musalsalaadka ka ugu sixo badan ayay kuma sheegaan marka xataa hadduu ninkan eeg muxadidka ama xadiidka laga aqrinaya suuraddaba aanu korka ka hayn oo kale waxaa dhici karta kolkol inay u laqinaan oo dee ruuxintu aqriya uu isaguna kaba daba aqriyayo ama cid kale ay aqriyaysa sida uu markaa suuraddan baan filaya inay ahayd ibnu kathiir oo kale ay kuma sugnayd xadiidka markuu soo qaatay markuu suuraddan dee tafsiirkiisa sharxayay oo kale sheekhadii xajaar oo dee aan xifdisnayn oo dee nin umiyo iskaba ahaa oo laakiin musnid ahaa aada la isugu yimi kumayaal iyo kumayaal isugu yimaadeen dee ay markaa ay dee ama dee waxa weye ay kuma kulmi jireen isuguna iman jireen loona soo rixrayn jiray sanadkiisa caaligaa daraaddeed in isagii dee meeshii waa laga aqriyoon oo calaqal si dee loo ilaaliyo tasalsulkiyan hada waqad qaala alciraaqiyu ciraaqi wuxuu yihi wa sifaatu ruwaati ruwaadda sifaadkeeda ifam haadaa wey alqowliyatu qowliga ah iyo wa axwaaluhum axwaashooda alqowliyatu mutaqaaribatu bal mutamaaila waa isla mid sifadan qowliga ah iminka hadalunbaa ku sugan tii horena xaaladii qowligahayd waa isla mid oo baysan misaaladaha lama yimaadeene sifaadkan iyo axwaashani wax farqiga udhexeeyaa ma jiro almusalsalu bisifaati ruwaati alficliya katifaaqa waa kii isagu ku tasalsulay ruwaadda sifaadkoodii ficligahayd katifaq asmaai ruwaati waa ruwaadda magacyadooda iswaafaqooda ay iswaafaqdayba kalmusalsali bilmuxamadiin aw itifaaqi asmaa'ihim amase magacyadoodii waxaw kalmusalsali bilmuamed kaitifaaqi asmaai ruwaati aw kalmusalsali de aw itifaaqi asmaa'ihim waaba laba mid cibaaradan waan baraaruginba ee waxa weeyaan waa sifaadkii ay lahaayeen oo kale ayaa taasi waa magacyadoodii ama waa sifaadkii maka halkan aw itifaaqi sifaatihim kalmusalsali bilfuqahaai aw ilxufaad fuqahadii iyo xufaadii waa wasfi ay leeyihiin tiibuu ku tasalsulay dee magaciina markii hore maxamed buu ahay tanimaha magacyadii ee waa sifadii ay lahaayeen aw itifaaqi nisbatihim ama nisbadoodii iswaafaqoodii ay iswaafaqday ka dimashqiyiin aw ilmisriyiin muxuu tan ugaba jeedaa warin isaguna muxamed ilaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh lagaba gaadhayo magacyadii ay ruwaaddu lahaayeen ayaa waxa weeye walow dee ficil imaka halkan wax laguma sheega aanay ahayd dee haddii aan markaa taas imaka markay magacyada ay tahay ayay iswaafaqayso oo iskaga daba tegayaan kolleyna kutubta qaarkood haddaa dee saxataa tadriibu raawi oo kale iyo misaallo saasa waa arkaysaan sanad dheeroo saas oo dee magacyadaataas markaa taasi kuba tasalsulay kaakaasi waa qeyb oo ruwaadda sifaadkoodii bay noqon iyagu lahaa ee bal imika waxa weeyaan markii horeu ina yidhi xaaladii ruwaadda haddana sifaadkii waana kan inoo soo sheegay sifada iyo xaalada wax lagu kala محمد أخبرني محمد إلى وسوق أولي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلسل بالله أولانيا تسلسل كنا محو كبيمة ومقعيدا اسكمتك أهي روادة اسكوا وافقين محاك له مسلسل كيا هدول لما إلى حدثني فلان الفقيه قال أخبرني فلان الفقيه قال الفلان الفقيه مركا فقيه داس أما حدثني فلان الحافظ kii kalena wuxuu odhanaya fulan alxaafid baa ii warramay kii kale xadathanii fulan alxaafidu si loo waday baa taasoo kale uu sanadkiiba ama lagu dhameeyey ama lagu dhadhoweeyey oo xifdigan ama ruwaadda dee sifadan ay leeyihiin tan baa sifo ficliyaa fiqiga waa waxay kasbanayeen xifdiga waa ficilkoodii ay kasbanayeen taas buu ku tasalsulay waxaa lagu magacaabaya iyadna musalsal aw itifaaqi nisbatihinba maalan dee fulan makabayin waxaa jira oo dee arkay taqriibkana umeeye irshaad taqriibka uu ishaaray irshaadkiisa muqadimada ibnu salaaxna uu kuba sugan yahay ayaa sanad dee iyaguna reer dimashiq may ahaayeen kitaabkana markay dhammeeyeen inay asaaniid markaa reer dimashiq ku tasalsushay oo macnaa raggan kala warinayaa ilaa saxaabigii ay ka gaadhayaan rag dimashik tegay ama galay ama deganaa ay yihiin ayay kuba wariyaan oo dee xataa taqriibka u ishaaraaye laakiin irshaadkiisu kuba sugan yahay muqadimada ibnu salaaxiyana waa kuba sugan yahay tadriibkaana kolley soo naqlinaya taqriibkana kaas baa waxa weeye ayay ku tasalsuleen ama dimashq ama misri iyadna waa waxa ay leeyihiin wasfi ay leeyihiin weeye tani bal kaasna waxaa lagu magacaabaa dee musalsalka qaybihiisii buu noqono waa sifaadii ruwaadee ficligaadkii ku tasalsulay almusalsal bisifaati riwaayati taasi ruwaadday ahayd labadii xaalaba ee kani waa kii ku tasalsulay bisifaati riwaayati riwaayadu sifaatka ay leedahay waa sidan wax loo warinayo sifa ay leedahay ee raawigu aanu lahayn wa sifaatu riwaayati riwaayada sifaatkeedu ima an tatacalaqa inay ku tacalluqdo bisiiqil adaa cibaaraadka loo isticmaalo marka xadiidka la warinayo aw bizamani riwaayati ama waqtigii xadiidka la warinayey aw makaaniha amase meeshii laguba wariyey bal markaa intiiba isagaa inoo ishaari ama mihaaline almusalsalu bisiiqi اladaa milu xadiiثin xadiiث weeye musalsalin ku tasalsulay biqowli kullin mid kastaba qowlkii min ruwaadi ruwaadiisa ka mida uu odhanayo samictu ama akhbarana oo tani waa riwaayadu eeg waa riwaayaad riwaayadii sifa ay leedahayoo xaggii cibaaraadkii adahaynu soo maray xadiid bay iskaga daba tegayaan samictu fulanan yaquul samictu fulanan yaquul samictu fulanan yaquul ilaa saxaabiga yidhaha samictu rasuul اllahi sala اllahu calayh wasalam samictu wuu ku tasalsulay kaasi isagu waa mid waxaa la mid ah oo dee taasi waa siiqadii adaa ayuu ku tasalsulay musalsal baa la odhanayaa bal kuwa kalena waa kan oo wuxuu yihi almusalsalu bizamani riwaayati riwaayada waqtigeeda kii isagu ku tasalsulay kalxadiid almusalsali biriwaayati yowma alciid waaba xadiid ku tasalsulay in la wariyo maalinta ciid oo dee bal maalan kolley kutubta musalsalaadkana waa ku sugayin kutubta musalaxuna mihaalkeeda ronrooni way sooba dhigtaan waa xadiid ay u qastayeen maalin ciideedun inay wariyaan oo waxa weeyaan waxaa xadiidka markii hore ku sugnaa lafdigiisa shahidtu rasuula allahi sala allahu calay wasalam fii yowmi ciidin wixii uu ku waaniyey buu sheegay markaasaa kuwii dambe o dhan maxay odhanayeen shahidtu fulanan fii yowmi ciid shaytu fulan ama xadaanii fulan fii yowmi ciidin maalin ciideed buu xadiidka noo sheegay marka waqtigii xadiidka la warinayey ayuu iskaga daba tegayaa kaasna waa nooc musalsalka kaba mid a almusalsalu bimakaani riwaayati riwaayada makaankeeda meesha wax lagu warinayo xadiidka mid ku tasalsulay kalxadiidi lmusalsali biijaabati ducaai fi lmultasam sida xadiidkii ku tasalsulay ducada in lagu aqbalayo multasam oo walow kani markaa dadkani multasam aanay wada joogin haddana waxay dee xadiidkay soo naqlinayeenoo mid kastaaba wuxuu raacinayay adna waan ku ducaystayo waa layga aqbalay adna waan ku ducaysto waa layga aqbalay adna multasam baan ku ducaysto waa layga aqbalay ayaa mid kastaaba raacinayay dee markan ay warinayeen meelo kala duwan bay joogeen waayo xadiidka ahaa dee ama lafdiga atartee soo arooray ruuxa halkaa ku ducaystay ilaahay wuu ka aqbalaa buu ahaa markaasaa dhammaantoodba dee malaa halkaa iyagoo tegay oo duco ay ducaysteen oo ay u muuqatay ijaabadii baa jirtay oo markaasuu mid kastaaba odhanayuu raacinaya annagu waan ku ducaysto ilaahay waa iga aqbalay multasamna waa intan albaabka kacbada iyo ruknigan xajarul aswadku uu ku sugan yahay inta u dhaxaysa w albaabka kacbada iyo rukniga xajarul aswadku intuu ku sugayay inta u dhaxaysa taas baa multasam lagu magacaabaa bal markaa taasneeg waa markaa riwaayadu makaan ay leedahay taas ayay iyadna tasalsulkeedu uu yahay walow dee xadiidka adigu bal markaa jaanibku ugu jiray may ahayn meesha dhexdeeda iyo halkaa iyagoo taagan inay xadiidka warinayeen ishaarada ay ishaarayeen ducada inay tahay in laguba aqbalo iyaguba ay dareen taa ay arkeenba afdaluhu haddaba musalsalka ka ugu mudan waa afdaluhu ka musalsalka ugu fadli badan ooma ugu mudani maa dalla wixii tilmaamaya weeye cala alitisaali xidhiidh fi samaaci maqalkii uu kuba xidhiidhay iyo wa cadami tadliis oo ujeeddadu ka u sii mudan oo waxyaalaha dee tasalsulkiina uu kuba sugan yahay ay meesha kaba muuqato ina tusayso in meesha itisaal dadkan inay waxan kala maqleen jiro inaan tadliis jirin kaasba ugu mudan min fawaaidii fawaaidda uu leeyahay musalsalkuna waxaa kaga mid ah ijtimaalu kulankiisa uu kulansaday calaa ziyaadati dabdi dabdi ziyaadadii min aruwaati ruwaadda xaggeed oo ruwaadda xaggeeda ayaa dabdi ziyaado oo ka dhacay ayuu kulansanayaa oo macnaa si u kulansanayaa dee ninku markuu xadiidkii xifdiye eg ee uu haddana xifdiye xaaladii ama ficilkii uu markaa ku sameeyey ama hadalkii uu ku hadlay ninkii uu ka warinayay taasi waxay tilmaamaysaa xadiidkii in hagaag loo soo qabto markuu xadiidkii sheego haddana uu yidhaha qabuda fulanu calaa lixyatihi ama uu kacay oo kale ama sidaasuu yeelay waxay tilmaamaysaa dabdi ziyaado oo meeshii jiro in hagaag loo soo qabtay wixii taas bay tilmaamaysaa laakiin dee kollay inta badan khalal si uga badbaadaaba way yar tahay ba oo waxyaalaha musalsalaadka badankooda dacfi unbaa tasalsulkooda kuba sugan hal yushtaradu miyaa la shardiyayaa wujuudu tasalsuli tasalsul si aan magacan ugu idlaaqno tasalsulka jiritaankiisa uu jiraya laga helayo fii jamiici lisnaadi isnaadka dhammaantii macnaa waxa weeye isnaadkii ka soo qaad ninkan maanta warinaya oo dhici karta qarniyadeennanba ah ilaa rasuulkii ilaahay intaa u dhaxaysay in tasalsulkani jiro oo mid kastaba uu waxan ku tasalsulay ama ficilkan ama qowlkan taasi ma shardibaa si aan magacan ugu magacowno musalsal aan u nidhaah marka wuxuu ihi isagoo taa ka jawaabi laa yushtaradu daalika kaa lama shardiyo faqad yanqadicu inuu go-aan la arkaa atasalsulu tasalsulku fii wasadii dhexda oo dhexda xadiid caadiya uu weeyo oon tasalsul laba socon aw aakhiri ama dhammaantii aakhirkiisa uu kaba go-o sida xadiidkii ku tasalsulay dee waxa weeyaan ah inuu awaliyada ku tasalsulay waana xadiid aada u mashhuura xadiidkii alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum man fi lsamaa waana xadiidkaasoo culimmadu ay inta badan u cinaayoon jireen oo marka ugu horeeya ninkani uu la kulmo sheekhan ee taas ay warin jireen markaasaa wuxuu ku tasalsulay dee xadaanii fulaan wa huwa awalu xadiidin samictuhu minhu hebel baa ii warramay waana xadiidkii ugu horreeya oon kaba maqlay haddaba xadiidkaasi tasalsulkiisu sufyaan ibnu cuyeynuu ku joogaa wixii sufyaan ibnu cuyeyne ka sarreeyo ilaa saxaabiga cabdillaahi ibnu camrin tasalsulkaasi ma laha qolooyinka taa ku wariyeyna ama waa qalad ama waa kadib bay yidhaaheen oo iyada taa tasalsul caadiya wixii ka sarreeya ma jiro markaa tasalsulka intii badnayd buu ku jooga waana xadiid culimmadu ay uga cinaayoodeen oo dee markaa hadiyo goorna ay u qasi jireen oo ay xikmada kaba dhigayeen ruuxu dee markaa ugu horreeyu ninkan laba kulmo bal inuu cilmigani ku binaysan yahay naxariis iyo raxmo iyo taasoo kale si ay dee uguba baraarujiyaan bay dee tanna ugu cinaayoodeen tasalsulkaasna waa jiray kolley isaga naftiisa xadiidka waaba dee sanad baan u leeyahay ba taas awaliyadan bal markaa wuxuu leeyahay wuxuu go-ay ilaa aakhirkiisii ma gaadhin marka haddii dee inta badan laga helayo magacii baa la yskaga idlaaqaya lartibaada bayna tasalsuli wa sixa tasalsulka iyo sixada isku xidhan ay isku xidhan yihin ma jirto isku xidhan dhexdooda ma ahanin faqalamaa yaslamu oo macnaha ujeeddadu musalsal iyo sixo iskuma xidhno haddii aada musalsal maqasho kama dhalanayso oo kama laasimayso xadiidkaasi xadiid xujaa inuu yahay ama saxiixa ama xasanbaa faqalamaa waxa yar naadir ah yaslamu inuu ka badbaado almusalsalu musalsalkii min khalalin khalal fi tasalsuli tasalsulka kuba sugan inuu ka badbaadaa waa naadir way yar tahay aw dacfin ama dacfi hadda agmaha xadiidka ku sugan lama laha walow kutubta musalsalaadka haddii axaadiid badan oo taasi kuba jirtaa barhkoodna aanay asalba lahayn tasalsulkuna uu kuba jiray kutubtaasa musalsalaadka laguma arko haddana khalal tasalsulkan galay waa waxan uu ku tasalsulaya ama dacfi wain kaana asluxadiidi saxiixan xadiidka asalkiisu mid saxiixa ahaado min hayri dariiqi tasalsuli tasalsulka dariiqiisa keyrkood sida xadiidka muslim saxiixiisaan kaba soo naqlin walaan leenahay xadiidku waaba cilaysan yahay laakiin dee bal muslim oo kale iyo ciddii iyaguna saxiix yeeshay ama tawjiihisay sida dee minarxulmakiya uu ibnu xajar yeelo ibnu xajar alhaytami baan ujeedaa ama xaafid ibnu xajare oo kale waxay noqonaysaa tasalsulkan iyadoo kolley dacfi baa kuba sugan ee xadiidka asalkiisii waaba ka duwan yahay marka inta badan tasalsulku dacfi kama badbaado ashharu lmusanafaati fiiha almusalsalaat alkubraa lisuyuudi iyaga majmuuca ka madbacaysan maanta kutubtaas almusalsalaat alkubraa lisuyuudi waqad ishtamalat ilaa dee waqtiyadeena dambe ayay u cinaayoonayeenoo raggan imanka kutubta musalsalaadkale waaba rag dambo maaha bal xataa qarnigan dee imanka inagaba dhammaaday raggiisii ayaa iyaguna majmuuco lahaaba almusalsalaat alkubraa lisuyuudi waqad ishtabalat calaa hamsin wa tamaaniina xadiidan shan iyo siddeetan xadiid bay kulansatay ma ara kitaabkaas المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي كاوان هيا وقد اشتمل على 212 xadiiثan oo isaguna laakiin qayb badan oo de waa kaa inoo sheegaybo khalal badan baaba jira xataa axaadiida aan asal lahayna waa jirta oo dee markaa iyaduna ta waxyaala kuba tasalsushay ee bal se dee musalsalku kaa weeye hadduu faa'iido wuxuu leeyahna waa kaa inoosii inoo sheegayba wey riwaayat lakaabira can اlsaakir wallah subxaana wataعala aclam أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا رواية الأكابر عن, عن الأصاغر dadkii waaweynaa waxyaalihii ay warinayeen kuwa ka yaryar ay ka warinayeen ayuu mabxadkiisii kan yahay tacriifuhu bal nowcan aan hayno ee riwaayat alakaabir can alasaakir xaddiisii ama tacriifkiisii lafdiga riwaaya mu'anaf buu ahaayo haddii damiirka loo celiyo tacriifuhaa bay ahaan layd imika damiirkii wuxuu ugu noqonayaa bimacnaa nowc suu xagga hoosaba ku ishaarayo waa nowcan anwaacda xadiidka kaba mid ah ee lagu magacaabo riwaayat alakaabir can alasaakir tacriifkiisii luqatan alakaabiru jamcu akbar xagga luqada lafdiga alakaabir waa akbar jamci akbar waa mufrad oo akaabir baa jamciisu yahay walasaakhiru jamcu asqar jamcu asqara wey bal marka asaakirna waa asqara ma jamcu asqara asqara jamaceed weeye walmacnaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa riwaayat lkibaari can isiqaar oo dee waa lafdi kaleo jamac ah oo lafdiga ama laba jamaco ay kuwa alfaaddaa hore leeyihiinun waa kaabir iyo kibaar ama asaakhir iyo siqaar oo labaduba labadaa lafdiga jamacahe waa dadkii waaweynaa wixii ay warinayeen ee kuwo ka yaryar ay ka warinayeen taasi xagga luqada istilaaxan istilaaxa muxadisiinta waxa weeyeen nowcan tacriifkiisu riwaayatu shaksi shaksiga warintiisa uu warinayo caman shaksi uu ka warin huwa shaksigaasi duunahu waxa weeyaan ka hooseeyo isaga duunkii ah sini xagga da-da iyo wadabaqati dabaqada waa ka da-yar yahay dabaqaduna waa dee xagga dabaqadiibuu uga hooseeyaayoo uga yaryahay oo dadkii culimmada ahaa iyo mashaa'ikhda ayow isagu wax ka qaatuu soo gaadhay nin soo gaadhay ma aha oo dee waa yaridan baa keentay aw fi lcilmi waalxifd cilmiga iyo xifdiga ayuu duunkii ama mid uga hooseeyo yahay oo macnaa waxa weeye xaggii da-dii kamaba yaro ninkan waaba isku da ee laakiin marka la eego ninkan wax warinaya ayaa nin caalimo ah kan uu ka wariyeyna waa nin raawiye uun een dee aqoontiisa iyo xifdigiisoo kale lahaynoo markaa xaggii qadarkii ayuu ninkani uga weyey ninkan uu kaba wariyo jaanibkaas buu riwaayatu akaabir can alasaakir kaba noqonaya taas baa lagu magacaabaa noocan riwaayatu alakaabir can alasaakir waa sidaa sharxu tacriif tacriifkii buu inoo sii sharxayaa wuxuu hi ayaan yarwiya inuu wariyo weeye arraawi raawigi can shaksin shaksi uu ka wariyo huwa shaksigaasi asqaru yar oo minhu min arraawi waa ninkii wax ka warinayay kaba yar sinan xagga da-da ugaba yar waadnaa hooseeyana oo dabaqatan xagga dabaqada oo dabaqadu dadkan dee isku waqtigee sheekhyo keliya la wada kulmay ama sheekhyo sinaa ayaa isku dabaqa laydhaa haddaba xaggii dabaqadiina waa uga yaryahay oo uga hooseeyaa kaa inuu ka wariyo ayaa laydhaa wadunuwu fi dabaqati xagga marka la eega hooseynta xagga dabaqadu waxay noqon kar riwaayati asaxaabati can taabiciin asxaabtu warintii ay wariyeen ee dad taabiciin ay wax ka wariyeen oo kale dee asxaabtu waa dabaqo taabiciintuna waa dabaqo ka sokaysaba ama ka hooseysa haddaba nin saxaabi hadduu nin taabiciya wax ka wariyo ama mid taabicii mid taabicu taabiciya wax ka wariyo dee xaggii dabaqadiina way ku kala horeeyaane taas baabay noqonaysaa dunuwigan fi dabaqe halkan lagu sheegayaa iyo wanaxwu dalik aw ase amase an yarwiya inuu yarwiya uu wariyo canman shaksi huwa aqalu minhu an yarwiya raawiya can shaksin huwa asfaru minhu sinan taasi waa mid waa adna dabaqa aw yarwiya uu wariyo raawigi canman shaksi uu kaba wariyo huwa isagu aqalu yar shaksigaasi aqalu minhu waa ninkan raawigee isaga kaba warinaya kaba yar cilman xagga cilmiga uga yar iyo wa xifdan xifdiga oo xaggii da'dii waaba dad isku da ahee ninna waa nin imaamoo caalimah ninna waa nin dee riwaayo xadiida lahaadee aqoontiisoo kale aan lahayn markaa xaggii da'dii iyo dabaqadii kuma kala horeeyaane laakiin xaggii qadarkii iyo martabadii bay ku kala hooseeyaan oo kii caalimka ahaa hadduu nin aan la cilmi ahayn wax ka wariyo dee wuxuu noqonayaa inay xaggii qadarkii iyo martabadiibuu uga wen yahaye riwaayat lakaabir can ilasaaqir wadalika ka riwaayati caalimin nin caalimo riwaayadii weeyo xaafidin xaafida can sheekhin maanta sheekha wuxuu uga jeedaa nin riwaayo uun leh aqoon aan dee tiisoo kale aan lahayn taas buu uga jeedaa kolqol xagga jarxiga iyo tacdiilkana lafdiga sheekh waa ti aan soo aragnay inay kuba jirtay alfaaddii jarxiga iyo tacdiilka walow kaana daaka sheekhu sheekhaasi haba ahaado kabiiran fi sinni xagga da'da mid ku weyn oo ninkan kaba da'weyn haba noqdee xaggan dee rutbadii cilmiga ahayd kol haddii ninkan kale kaga horeeyo riwaayada ninkaa rutbada cilmigaa kaga sarreeyaa nin aanu markaa rutbadiisoo kale lahayn wax ka wariyo riwaayat alakaabir can ilasaaqir bay noqon haadaa ifham haada bal hadalkaa iyo tacriifkaa si fiican u faham wayenbaqii waxaana habboon atanabuhu baraarug loo baraarugo markaad halkan laga hadlayo ilaa ana alkibaara weynida fii sinni xagga da'da lagu wen yahay oo dee shaksi shaksi kale kaga wen yahay aw ilqidama horeynta fi dabaqati dabaqada dee qaalibanna da'da way laasimtaa taasibe ama qaalib sida qaalibkae xagga horeynta dabaqadii lagu kala horeeyaa waxda kibarkaa ama qidamkaas keli ahaantii ay biduuni lmusaawaati fi lcilmi iyadoo siman cilmigii lagu siman yahay aanu jirin caman shaksi yarwi canhu uu isagu waxa weeyaan yarwi warinayo canhu xaggiisa ka warinayo cilmigii uu kula siman yahay aanu jirin laa yakfii kuma fillaanayo lian yusamaa in lagu magacaabo qidamka caynkaasa oo keliya riwaayatu akaabira can asaakhira akaabir waxay warinayeen ee asaakhir ka warinayaan oo tambihiisa wuxuu uga jeedaa haddii nin nin ka weyn yahay kaba dabaqo horeeyo laakiin xaggii aqoontii aanay kuba simnaynoo kii laga dabaqo horeeyey dee waxa weeye uu kii kale cilmi ahaan uu uga badan yahay dee da'daa oo keliyii ma noqonayso in laydhaa dee waxa weeye ninkan maanta wax wariyey ee ruuxan maanta uu ka warinayay ka uu da'weyn kol haddii siman cilmi aanu jirin waa riwaayat akaabir can asaaqir kuma filla ee waxaa loo baahan yahay xagga markaynu ku tirinayno riwaayat alakaabir can alasaaqir ruux dabaqo horeeye markuu ninka uu ka dabaqo horeeyo ama da'weyna inuu ka da'weynayo uu kaba warinayo waa inay dee musaawaad filcilmi ay jirto oo cilmigii uu leeyaho kaa kale aanu xaggii cilmiga kaga mudnayne haddii kii da'da yaraa uu cilmigii ku mudan yahay iyada taas lama odhanayo ninkani waa da'dii un inagoo eegayna waa riwaayat alakaabir can alasaaqir bal kollayna waalamhilatu taaliyata amhilada inoo soo socotaa tuwadixu daalika taa caddayn aqsaamu wa aqsaamu hada anowc nowcan qaybihii uu kala baxayay iyo wa amhilatuha aqsaamta amhiladii ay lahayd oo damiirka aqsaamuhu ku jira waa nooc ahaan baanu celinaya sii tacriifuhu waa nowcan lagu magacaabo riwaayat alakaabir can alasaaqir qaybaha uu kala baxo haddana wa amhilatuha aqsaamtaas amhilada ay leedahay oo dee waa intaasoo qaybood buu u kala baxay iyadoon laynoo misaalin ma aha ee horta qaybihii buu inoo sheegi amhilo sii caddaysana uu raacin bal markaa qaybihii iyo amhiladeedii yumkinu waxaa suurtagala an nuqsima inaan u qaybino riwaayata alakaabiri can alasaakiri dadka waaweyne waxay warinayeenee kuwo ka yaryar ay kaba warinayeen ilaa talaatati aqsaamin saddex qaybood aan u qaybino taas baa suurtagala oo bal saddex qaybood baanu qaybeynaa midi waa maxay alif an yakuuna araawi raawigu inuu yahay akbaro mid ka weyn sinan xagga da'da waaqidama ugana horeeya dabaqatan xagga dabaqada min almarwiyi canhu kii uu ka warinayey ay macala cilmi walxifdi iyadoo cilmi iyo xifdi meeshii uu jiro oo macnaa ninkan isagoo aqoontiina leh oo kaa isaga ka yar ee uu maanta wax ka wariyay aanu lalahayn kaasaa ka aqoon badan oo xaggaa kaga mudan aan lalahayn calaalaqal iyaanu ka sii aqoon badnaanina dee siman baa iskaba jirta aqoontii labadoodiiba aqoon way leeyihin markaa kii xagga da'da weynaa ama dabaqada ku horeeyey ayaa kaa aan xag cilmina uga mudnayn markaasi ay dee ta kale inooga baydho xaggii cilmina aan uga mudnayn ayuu ka wariyey taasi iyadu waa mid oo waa nooc ka labaad an yakuuna inuu noqdo araawi raawigii akbara mid weyn qadran waa xagga rutbada iyo martabada laasinan xagga da'da ma aha min almarwiyi canhu kan uu wax ka warinayo xaggaa kaga horeeyaa kaga mudan yahay wadaalika ka xaafidin caalimin nin xaafidoo caalimo weeye oo yarwii warinaya can shaykhin sheekh ka warinaya sheekhaasoo kabiirin weyn xagga da'da weeye maanta hayri xaafidin aan xaafid ahayn midlu riwaayati maalikin can cabdillaahi bni diinaar maalik riwaayadiisaba weeye oo cabdillaahi ibnu diinaar ka wariyey oo tii labaad waxa ay tahay buu yidhi maanta nin xaggii marka leega aqoon aada u sarraysa leh dadkii ama xufaaddii iyo culimmadii waaweynayd ah adugu dee nin caalimo uun ayaa nin aan cilmigaa lahayn xagga da'da ha kuma weynaado bal ha ka sii weynaadaba isagee ayaa ka warinaya walow maanta xaggii da'dii dee tafaawuto aanu jirin ama bal jaanibka kale uu da'wenyo xaggaa in la yidhaaho dee aan waa riwaayo caadiya uun lagaba dhigoon laga dhigin riwaayatul akaabir can alasaaqir ay ahayd maanta rutbadan iyo qadarkan uu ruuxani uu ku mudanyo kii kale uu ka warinayay kaga horeeyuu kaga weyn yahay ayaa ka dhigaysa oo waa kibar macnawiya maanta waa weyni macnawiya maaha weynidii xagga da'da kaba imanaysay weyni mansiladan cilmiga kaba timi weeye taas baa ka dhigaysa inay riwaayatul akaabir can alasaaqir noqoto oo waay haddii bal markaa taasoo bal taasna waa talabaad markaa misaalkii wuxuu ka dhigay imaam maalik oon garanayna imaamu daari lhijra oo imaam xaafidoo faqiiha ah ayaa wuxuu ka wariyey cabdillaahi ibnu diinaar cabdillahi ibnu diinaar isaga ka weyn imaam maalik waa ka weyn yahay waana nin taabiciintii isagu kaba mid ah bal dee waqtiga uu ka warinayay imaam maalik waa dhallinyaronimadiisii unbuu ka warinayaa waa nin aada u weyn oo aada ugaba weynaayo dee imaam maalik haddii uu dhowr iyo sagaashankii hijrada dhalashadiisu ahayd cabdillaahi ibnu diinaarna boqol iyo dhowr iyo labaatankii lix iyo labaatan shan iyo labaatan taqriiban camr ibnu diinaar bay isku dabaqo ahaayeen magacana way ku kulmeen bal walaalaba ma aha eeo sanno laba sannadood isku xigana way kala dhinteenoo waa ninkaa horreeyey ee taabiciga ahee imaam maalik malaha isagoon dee soddonba adigu meelahaasuun ah ayuu waxa weeye in adigu bal markaas ayuu meede waaba labaataneeye unuu ahaa dhowr iyo labaatan taqriiban adigu soddomeeye ayuu dhintayba laakiin maxaa jirta isagu waa nin raawi ahaa axaadiista kala duwanna waa warinayey laakiin nin caalim la yidhaaho waa caalim buu ahaa may ahayn waa raawin baan odhanaynaa dee taabiciinta ruwaaddoodii kaba mida kolley ninka kale isku mid maaha camr ibnu diinaar ninka la yidhaahaa oo isku waqti ahaayeen isagu waa nin caalima isagu oo caalim buu ahaa dee waxa weya culimmadii waqtigiisiia laakiin isagu ninkani dee raggii la odhanaya waa mansiladii saree culimmada waa ninkaa raawigaee cilmiga warinaya cilmi looga soo qasteeya sheekhaa laakiin heerkaa ma gaadhsiisnayn marka maxay tahay imaam maalik xaggii da'dii waa uga yaryahaye laakiin xaggii kaleu kaga wen yahay oo maanta riwaayat lakaabir can alasaqir waxaa loogu tirinayaa riwaayada maalik oo cabdillahi ibni diinaar uu ka wariyey waxaa jirta kibar xagga mansilada ah weyni xaggaa mansilada iyo cilmiga iyo taasa bal taasna waa ta labaad tay saddexaad muxuu yidhi an yakuuna raawi raawigu inuu yahay akbara sinan xagga da ahaan mid ugaba weyn iyo wa qadran xagga rutbadaba min almarwiyi canhu ninkii uu kaba warinayey ay akbara waa aclama minhu waa nin ka weynoo da'dii waa ka wenya waa ninka cilmi adigu ujeeddadu waa ninkii sheekha ahaa oo tilmiidkiisii wax ka wariya dee cilmi waaba kaa isaga sheekhiisii waaweeye uu cilmiga ka qaadanayee waxbaray dee xagga da'dana qaaliban waa ka da'wan yahay dee kol dee inta badan yaalna odhan waqti kastaba bal markaa nin xaggii da'diina uga weyn aqoontiina uga sarreeya ayaa ama dee ku sarreeya ayaa wuxuu ka warinayaa mid labadiiba kaga yar oo kaga hooseeya taasna waa riwaayatulakaabir can alasaakir oo waata aada weliba ay usii muuqanayso riwaayatulakaabir can alasaakir wadalika mithlu riwaayati albarqaaniya can alkhadiib dee waxa weeye waaba barqaani riwaayadiisii uu wariyu khadiib kaba wariyey barqaani waa imaam xaafid ahaa waana sheekhii ama dadkii uu wax ka bartay khadiib dadkii ugu mudnaa weye ugu heersareeye weeye dee waanu ka da'weynaa waa markaa isagoo daalibah oo khadiib shaab yahay ayuu wax kaba wariyo ama daalib yahay ayuu wax ka wariyo taasna ay tilmaamayso nubuuqii uu hore uu aqoon fiican u wada yeesho waataa sheekhiisiiba waxyaala aan agtiisii kuba sugnayn uu kaba warinayo oo waxaan sheekha agtiisa ku sugnayn baa markaa khadiib agtiisa ku sugnaa laakiin taasi waa dee meelo qaarkoode cilmigii markaa barqaani lahaa dee oo kale ma lahayn beri dambe ha yeesho cilmigaasbe bal taasna waa riwaayatul akaabir can ilasaaqira waatii ugu dambaysa oo labadii jaanibba ninka wax warinaya ayaa kaga horeeyo kaga mudan ka laga warinayo bal markan wuxuu yihi min riwaayat alakaabir can alasaakiri riwaayat alakaabir can alasaakir waxaa ka mid ah riwaayat asaxaabati can altaabiciin dadkii asxaabtaa waxay taabiciinta kaba wariyeen ka mid weeye ka riwaayati alcabaadilati wakayrihim can kacbi alaxbaar waa nimankii cabaadilada ahaa waana casharka kan ka dambeeyaba haddii ala idhaha waan ku arki doonaa cabaadiladu kuwa ay yihiin waa saxaabada dhowr nin oo dee walow inta cabdullaahi lagu magacaaya asxaabta rasuulka ilaa saddex boqol ay gaadhayaan oo laba boqol iyo labaatan barhkood ay gaadhsiiyaan ama ay dhahaan ilaa saddex boqol way gaadhi laakiin afar nin oo dee cilmina lahaa cumriyey shuhroobay aada u shuhroobay oo cilmigoodiina marka la eego casrigii saxaabada intii raggii akaabir tahay oo dhammaaday daraaddeed saa looguma sii baahday ayaa magacan markii dambe ay lagu idlaaqay oo waa cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu zubayr iyo cabdullaahi bnu camr bnu alcaas ama cabdullaahi bnu mascuud isagu waa horu u dhintayoo dee iyadoo cahdigii khilaafadu raashidaad ahayd buu dhintayoo walow kutubta qaarkood tirinteed ay kuba timi isaga waxa weeye lagubdee maaha cabaadilada kuma jiro adigu masaladu waa inoo sii yar dambaysaa ee daaxeed haddaba muxuu leeyahay ragga cabaadilada iyo qayrkood si abi hureyre iyo ayaa kacbulaxbaar kaba wariyey kacbulaxbaar waa nin taabiciya waa nin aqoon lahaa weliba aqoontiisa aada u badane waxayd kutubtii hore ayuu aqoon sare u lahaa kutubtii hore asalkiisu yahuudi buu ahaa cahdigii dee abibakar ama cumar ayuu islaamay waana reer yamaneed kacb ibni maatic bal markaasoo dee waa dadka adigu reer iyo reexib yar bu adee yahuudiyaduna way ku badnaydba yamano ilaa maanta waxaa dhici karta qaryooyin ama qaryo dee yahuudiyun ay degantay inay jiraan waqtigeenan maanta ilaa dhowr kun iyo waxoogaa dad dee ay degan yihiin yamanba ay jiraan walow intoodii badnayd dhowr iyo afartankii ay tegeen haddaba bal markaa laakiin way kuba badnaayeen taasba wey riwaayada ay iyagu kaba wariyeenna maha axaadiid rasuul salawaatullaahi wasalaamu caleyhna kaba warinayeen ma aha waa waxyaala akhbaar iyo umuuro iyo qisas bay ka wariyeen taas weeye ee riwaayo xadiida oo rasuulka ilaahay xadiidkiisii oo taasay kaba wariyeen ma jirto bal markaa riwaayadoodii maxaa lagu tirinayaa xagga da'da marka la eego waxaa laga yaabaa afarta cabdilaahiba oo ka da'weynaa kacab oo afartoodaba cumri ahaan waa uga weynaa afartaa aan sheegnay waayo nin odaya ayuu ahaa markaa uu islaamayba nin weyn buu ahaayoo kaa aqoonta dee wax lagu weydiin jiray khaasatan kutubtoodii hore la weydiin jiray oo aqoon sare ahayd ayaaba jiratay inuu waxa weeye uu lahaa waanu ka da'weynaa raggan laakiin maxaa jira waa taabici iyaguna waa asxaabtii rasuulka dabaqadii bay kaga horeeyaan dee waana qadar ahaanna way uga mudan yihiinba bal markaa taas bay riwaayatulakaabir can ilasaakir tahay bal xagganin dee kollayna amhilada riwaayat asaxaaba can itaabiciin tan mihaaluun buu kaba dhigay kan riwaayati wuxuu u yidhina inay isagoo inuu inoo ishaaro inay riwaayaad kale jiraan oo dad kaloo saxaabo ah oo cid aan kacbul axbaar ahayn kaba warisay waa jiraan kollayna dee akhbaaro iyo waxyaale ayay isaga badan yihiine waa la helayaa axaadiid axaadiistii rasuulka ka mida oo nin saxaabigii warinayo nin taabiciya uu ka warin taabicigaasna saxaabi kale uu ka warinayo saxaabigaasi rasuulka uu ka warinayo taasna waa wax jirta ragga iyo kollay culimmaduna waabay u cinaayoodeeno waa ragga aada ugu cinaayoodee tatabucay waxaa ka mid ahaa imaamkii weynaa ciraaqi xaafidka maaha inanka abuzirce waa waalidka zaynuddiin xaafid alciraaqi ayaa raggii u cinaayooday ka mid ahaa marka axaadiista uu helayna waa axaadiis labaataneeyo bal ku dhow oo aan ka badnayn bay ahayd axaadiistaasna ninkii raba bal taas laguma wariyey wuxuu ku soo wada arooriyaaba sharaxiisa uu ku leeyay muqadimada ibnu salaax waa kitaabkiisan shahiirka ee la yidhaahaa ataqyiid walidaax ayuu halkan markuu ka hadlayo ayuu soo arooriyaa bal riwaayaadka dad saxaabi ah